بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبطة عشر لها الدين الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii labiyo siddeetanaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد waxaynu ku dhex jirnay akhlaaqdii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ay ahayd in laga dhaxlo oo lagaga daydo qofka muslimka ahna uu ku liibaanayay waxaynu maraynay tawaaduciisi oo ahayd kibir la-aantii ama siduu nebigu ilaahay isugu dhuldhigayay addoon caadiya uu ahaa ummadaha madaxda ah waxaa dhaqanka u ah isaga uma ahayn oo ah inay isqaadqaadaan ay isla wen yihiin markastuu insaanku tawaaduca badsadana ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba qadar buu ku yeesha hadduu kibraani noqdana bilaa qadar buu noqdaa waxaja calayhi asalaatu wasalaam nebigu waa xajay calaa raxlin rathin koore iska liita ayuu ku xajay macnaha raxligu waa kooraha waxa neefka marka la fuulayo la saaro weeye rathinna iska basiida wa calayhi qatiifatun waxa saarnay sijaayad yar maa tusaawi arbacata daraahim afar shilin aan u dhigmin qiimo yaraanteeda macnaha baridhig weyn iyo kooro qurux badan iyo waxaa heense cajiiba ma ahayne waa kooro yaroo iska basiid oo qatiifad yarina saarantay oo afar dirhim u dhiganta fa qaala markaa nebigu wuxuu yihi markuu xajaya allaahuma ajcalhu xajan laa riyaaa fiihi walaa sumca ilaahay ow xaj ka dhig laa riyaaa fiihi aan lahayn istusnimo walaa sumcatan ismaqashiinna aan lahayn ilaahay camalkaygani uu noqdaa mid ikhlaas badan oo aan lahayn waxa la yidhaahdo istusnimo iyo ismaqashiin haadaa ifham haadaa intaa garo oo hayla-aani kuma kalifaynin iyo isagoo wax waayay ee waxa ay ka ahayd saahidaada dunyada uu ka saahiday waxa u daliila inaanu wax waayin arrimahan soo socda waqad futixat calayhi alard dhulkiiba ilaahay wuu u furay oo dee waa tii wadakhala annaasu fii diin illaahi afwaaja ummadduna aad bay usoo gashay diinta wa ahdaa fii xajihi daalik xajkiisaa kaa ah sanadii tobnaad wuxuu hadiyeeyey hadyi u bixiyey mi-ata badana boqol geela boqol geel a buu kaxeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo uu ku gowracay maka iyo mina marka macnaheedu haynla-aan hadday ka tahay dee kuwaasu meelayn lahaa oo maaragtay qalab wanaagsan iyo wax cajiiba ku samaysan lahaa laakiin ilaahay buu u dhowaanayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo sidaa alaabtiisu isaga basiir ahayd ayaa haddana boqol geela uu dhuundhabay maalintaa walamaa futixat calayhi maka waa tawaaduciisii baa laga sheekaynayaa nebiga siduu bilaa kibar u ahaa markii maka loo furay wa dakhalahaa bijuyuushi lmuslimiin ee colaalkii muslimiinta uu ku galay isagoo toban kun oo col ah hor kacaya uu galay ba'ba'a calaa raxlihi ra'sah ba'ba'a wuxuu foororiyey calaa raxlihi koorihiisii wuxuu ku foororiyey ra'sahu madaxiisa oo madaxa ayuu soo foororiyey markuu sii gelayay xataa kaada jeeroo madaxuu u dhowaaday yamusu inuu taabto qaadimatahu mada kooraha xaggiisa hore kooruhu waa kan badhidhig dambe in yaroo taagahoo dambe iyo iyo in yaroo hore oo taagan buu leeyahay marka mu'akhara iyo muqadama la yidhaahdo marka mu'akharaduna waa intan dambe inta horena waa waa qaadimadaa ka horaysa qofka marka waa sujuudu linxinaa sujuud foorarsiya ayuu sameeyey oo sujuudda marna dhulkaa la dhigaa marna waa sujuud foorarsi oo taa madaxa la gundhinayo marka madaxuu hoosu soo foorariyey ilaa uu kooraha xaggiisii hore taabsiin gaadhay taasina waxay tawaaducan lilaahi tacaala ilaahay buu tawaaducayay oo isu yaraynayay macnaha fuqa muu taagin oo sida had iyo jeer colaalka cidda madaxda ka ahi markay guulaystaan ay isu qaadqaadaan oo geedada ay u taagaan arrinkiisu mahayna ilaahay buu sujuudo u tawaaducay waaya waa tusaale kale tusaalaha saddexaadna waa kan وعن أبي هريرة رضي الله عنه دخلت السوق مع النبي صلى الله عليه وسلم maalin maalmaha ka mida baan suuqa galay anigoo nebiga la socda oo dukaamaysi uu soo samaynayo faاshtaraa saraawiil surwaalluu soo iibsaday surwaallo uu ku aradbaxayay oo waa xidhan jiray nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam inkastoo dee wuxuu ka sarraysiin jiray surwaalkuna xagga asturnaanta isagaa u wanaagsan laakiin wuxuu ku habboon yahay uun in dee qofku aanu shullahana dhigin oonu dheerayn oonu dhulka jiidin sidoo kale uu noqdana mid nafisa inta kale surwaalkan berigaa la xidhan jiray kan baakistaantu imika xidhaa noociisu ahaa kan surwaal faranji baa la idhaahdaa innagu aynu xidhanay la isku dhajiyo ee kan duluca lehe falahsan ee baakistaantu ay xidhaan ee qofku dhaqdhaqaaqa iyo jihaadka iyo orodka iyo cibaada wax walba uu kari karayo kaasuu ahaa noocaas weeye surwaalka markaa ka loo yaqaan kan bandalool iyo waxbay idhahdaan iyo surwaal faranjiye waa kan geejisan laakiin kaa dabeecdasan buu ahaa iminka waxaa aada u qaata baakistaanta iyo dhaqankiisii haya kurdida iyo akraada oo iyaguna xagga hoosena wuu ka uruursan yahay oo lugtu ku naban yahay dulacna xagga saruu ku leeyahay inta hoosena wuu falahsanyayo macawis baad moodaa marka qofku shaqana ka xanibi maayo cawrana muujin maayo kan isagu iminka moodada liidatee jirtaa waxa weeye rag iyo dumarkuba inay dharkii isku dhajiyaan dhibka jiraa iminka waa kaa oo qofku isagoo wax xidhan uu qaawan yahay haddana ninkiina aada nag isugu siinaya surwaalkii gabadhiina ay haaf yaroo xunoo leyta iyo waxay gashantayba aada isugu dhajinayso waa dhibka imika jira weeye wakhtigaa soconaya aad arkaysa dadkeenna dabadaha ka imanaya qofkan sii joogay markiiba ishiisu ay qabanayso ee uu la yaabayo carruurtii yaryareesay noqoto xataa bacadlaha laftiisa dee in lagu baraarsiiyo weeye saaxiibada bacadlaha oo laydhaa war dharka noocan ha soo waaridina dembi baa idinku jireen isqaawinta dadka haddaad ka baaca mushtaraysa iyo iscadayntooda iyo faasiqnimadooda dee adna dembigaad kula jirtaa illa waad u sahashay waad u sahashay nidaam dhar kale oo wanaagsan oo maaragtay fiican oo kuwaa la tilahoo laakiin dee sharciga waafaqsan inuu qof ka baaca mushtareeyaa wanaagsan oo aanu lacaguun doonin dee marka xataa dumarka laftigooda inay surwaalkii yeeshaan wey oo innaga si marka loo eego raggeennuna waa iska qaawanyihin dumarkeennuna waa iska yarfaydan yihin oo ninkii macaawis buu gashan yahay hadduu dhaqdhaqaaqa ka siibanaysa islaantiina dirac iyo googarad bay gashan tahay hadduu nin waalani riixa ay maradii dhakada ugu laabmayso oo ay qaawanaanayso marka waxaa loo baahan yahay qofku rag iyo dumar mid kastaba ha aada surwaalka weliba dheer inuu maaragtay jig ku yahay oo hadduu suuxa iyo haddii xaadis musiiba ay ku timaada iyo haddii uu dagaalamo iyo wax waliba hadday ku yimaadaan cawradiisu aanay bannaanaanin ummadaha caalamka waxaan surwaal lahayn soomaalida unbaa jira dadka kale gaal iyo islaam surwaalkaa waa la wada xidhanya midba si uu xidhaba dumarkuna hoostay ka xidhanyihin marka waa mulaaxada muhima minhaajku kitaabkan fiqiga ee culimmada soomaalidu akhrii jirtee minhaajka la idhaahdo aradbaxa dumarka marka uu ka warramayo macnaa labiska ay gabadhu xaq ugu leedahay ninkeeda lixdii biloodba mar uu jarayo wuxuu usoo horraysiinayaa wasaraawiilu surwaaladiiba islaamta odayaashii hore fiqiga akhrii jiray war halkaas halkaa muu inaga dahaya minhaajku surwaalka islaam surwaal gashan la kari maayo dhaqan baanay macnaha wa qaala wuxuu markaa nebigu uhi markuu iibsaday surwaallada ah wuxuu ku uhi lilwaasin qofkii miisaamayay lacagta uu ku iibsanayo ilaa lacagtan dhururida ah ee dharka la siisanayo mid baa isaguna meesha fadhiyo sida kan iminka sariflooo kale miisaami jiray lacagta lacagtaa la miisaamayaa waa intaasoo dirham waa intaasoo diinaar dabeetana dharkaa lagu iibsanaya marka waasinku ka iibsanaya ka laga iibinayo udhexeeyaayoo lacagtu miisaamaya wuxuu ku uhi zin wa arjix waar miisaano u wafee ninkan lacagta iga qaadanaya aanu waa saraawisha ka iibsanaya waa arjix raajix uga dhig macnaha u khafiifinine oo haye ayaxanine lacagta u macnaha u wafee miisaanka u wafee xaggiis xaggayga ha u ciiro manaa isaga u wafee uma qaala dabeetana wuxuu idhi abi hurayre fawasaba ninkiibaa soo booday ilaa yadi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga gacantiisa yuqabiluhaa isagoo dhonkanaya koru markuu eegu arkay inuu nebigii yahay ninkii wax miisaami lahaa shaqaalaha ayuu is yidhi nebiga dhunko fa jadaba yadahu markaa nebigu gacantiisiibuu dib uga soo dhuftay wa qaala waxaanuu yidhi haadaa tafcaluhu alacaajib arrintaa waxaa samaysa cajamta bimuluukiha boqorradooday ku sameeyaan walastu bimalik boqorna ma ihi innamaa ana rajulun minkum anugu waxaan ahay nin caadiyahoo idinka mid ah baynamaa laga yaaba ehelkiisa iyo asxaabtiisa iyo dhunkashadiisa iyo mucaanaqadiisa iyo waxaa inuu ogolaan jiray dadka qaarkoodoo caamada ahoo laga yaabo inay ku lug go-aan iyaga wuu u diidayaa ilaan dadku caam iyo khaas bay kale yihiin qofna waa qof bislaaday oo xuquuqda aad u garanaya qofna waa qof iska cusub markaa dadkaa iska cusub haddii waxyaabaha qaarkood loo daayo inay ku lugoy karaan baa suuragala markaasuu dabeedna gacantii ka dhufta wuxuu idhi caajimtaa sameeya macnaha nimanka reer yurub iyo reer faris iyo nimankaa had iyo jeer ka daba dhacay wax la weyneeyo kuwaasaa sameeya anigu melig meehiyo adeer iga joojibu nin caadiyaan ahaye saasuu ahaa rasuulku sala allahu calayh wasalam taasi waa mid tawaaduc buu yeelay xaq buu lahaa dhunkashe uma akhada saraawiil surwaaladii buu qaatay iyo bagaashkii u iibsaday ayuu iska laalaadsaday fadahabtu liaxmilah dahabtu bimacnaa sharactu waxaawaltu liaxmilah waxaan isku dayay inaan ka qaado inaan u khidmeeyaan doono markaasaan idhi aniga ii dhibaan kuu qaadaya ilaa xokayn baan ahay waa kula socdaaye qaala dabeedna wuxuu idhi aniga laftaydii uu ii diiday buuli wuxuu idhi saaxibu shayi qofka alaabta lihi axaqu bishayihi isagaa ku habboon shaygiisa an yaxmilahu inuu qaado dee ninka alaab soo iibsaday isagaa ku habboon inuu qaatee maxaad ugu xamaalaysa isagoo ha xamaashee maxaynu islaam adumaad soo iibsana anaad soo iibsadee dee dhibkeeda iyo dheefteedaba aan lahaado marka adu waxba haysdaalinine anigaygan iska watee kuwaa radbaxaya iska laalaadsane iska nase abi hurayre saaxibu shay axaqu bishayihi an yaxmilahu qofka alaab lihi isagaa mudan inuu qaato macneed waxa weeyaan dee abi hurayrana doorkiisuu qaadanaya oo ah inuu u khidmeeyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam waanay tahay oo qofku midhkani waa midhka gardiiyo dawga ah uu nebigu sheegay laakiin midhka ixsaanka ahe waxa weeye qofkii aad saacidda ee saaxiibka aheed waxu laalaadiso dee ajri baad ku leedahay ajri baad ku leedahay laakiin wuxuu tusayaa inuu dee tii unbuu sii muujinaya ana rajulun minkum innamaa ana rajulun minkum waxaan idin ka mid aan aho dee saa wax u laalaadin kartaan dee u laalaadin oo iibsanayo maxaad leedahay dee saasaynu ku wada soconaynaa waa tawaaducii rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa amaa cadluhu calayhi asalaatu wassalaam nebiga cadaaladiisii xaqsoorkiisii wa amaanatuhu iyo ammaanaduu nebigu lahaa macnaha sidii loo aaminayay wa cifatuhu iyo dhowrsoonaantiisii wax xunoo dhan uu ka dhowrsoonaa wa sidqu lahjatihi iyo sheekadiisa iyo warkiisa runnimadiisa iyaguna waxaana laga sheegi doonaa fa kaana wuxuu ahaa aamana annaas wa acdala annaas wa acafa annaas wa asdaqahum lahjatan mundu kaana aamana annaas buu ahaa dadka ka ugu aaminsan acdala annaas buu ahaa dadka ka ugu cadaalad badan acafa annaas buu ahaa dadka ka ugu cafiifsan asdaqahum buu ahaa lahjatan ka xagga warka ugu run badan buu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mundu kaana intuu jirayba erayga mund mud iyo mundu waxaa loo isticmaalaa darafka tegey haa darafka tegey baa loo isticmaalaa marka haddaan ku idhaa mundu khamsati ayaam waa shan maalmood laga soo bilaabo weeye waa min khamsati ayaam shan maalmood laga soo bilaabo marka intuu jirayba ictarafa lahu bidalik waxa arrimahan u qiray muxaadduhu wa acdaa'uh kuwii la colaatamayay ina aladiina yuxaadduuna allaha warasuulah muxaadaadku waa nacaybsiyaha iyo xafiiltanka iyo colaadda marka muxaadku waa mukhaalifuuhu mukhaalifuuhu wa acdaa'uhu kuwii khilaafsanaa iyo kuwii colka la ahaa ayaa arrimahan u qiray oo dee u adiga garanayo markii waraysiga la yeeshay ninkii heraqle la odhan jiray abu sufyaan abu sufyaan wakhtigaa muu islaamina col buu la ahaa nebiga haddana ammaantu saaray waa adigii garanaya kitaabka bilowgiisa ayaynu kusoo marnay aad buu u ammaanay nebiga war been ma sheegi jiray maya ammaanadiisii waanu naqaanay iyo runtiisa kullu dalik wa kaana yusamaa qabla nubuwatihi alamiin waxaa loo yaqaanay intii aan laba soo dirin muxamed alamiin muxamed alamiin baa loo yaqaanay waxaa la idhaha ammaanaduna waa iimaankii weeye ilaa qof qofka marna waxaa lagu aaminay iimaanka waxaa lagu aami oo maaragtay amaanat ullahi fii ardi iimaanku waa ammaanada ilaahay dhulka u dhigay la doonaya insaanku inuu xaqiijiyo qofkii ilaahay wuxuu ku aaminay cibaadada xaqiisii buu ilaahay ku aaminay xaqii ummaddana waa lagu aaminay marka ammaano la-aan waxay sheegaysaa in iimaankii qofku uu khatar ku jiro waqad qadamnaa daalika arrintan waynu kusoo qadinnay waa kusoo horumarinay fii siiratihi calayhi salaatu wasalaam qabla nubuwa intaan laba soo dirin dhaqankuu lahaa fii siiratihi qabla nubuwa intaan la soo dirin dhaqankuu lahaa in ammaanadaasi ka mid ahayd hore aynu usoo aragnay waana ta aakhiru zamaanka yaraanaysa ammaanadaasi aakhiru zamaanka wuxuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in ammaanadu ay sii yaraanayso oo ay dhici doonto ummado meel ku nool afraad kooban uun in ammaanadaasi ay kusii hadhi doonto oo la odhanayo war hebelba aaminahe wax inoogu dhiiba hebelba aaminahe inoogu yeedha hebelba aaminahe shaqaha loo diro oo waxa kale ay noqon doonaan dawdar iyo waxbaa soo dabadiirahon waxba lagu gaadhayn ay dadkii noqon doonaan waa dhibka jira wey lidaalik bay aqoonta ka horeynaysa ammaanadu qofku hadduu aqoon leeyahay waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyana uu idqaaninayuu sugayuu qurxinayo laakiin laga shakisan yahay oo la leeyahay shaqadu khiyaamaynaya oo lacagta ka soo baxdu khiyaamaynaya oo farsamadu khiyaamaynaya aqoontiisu waa halkaa iska dhig leannu lama ilaalin karo xoolaa la ilaaliya dad lama ilaaliyo marka waxaa la qaadanayaa mid aqoon yar oo u baahan in la tababaro lagu la tacliimiyo oo ammaano leh ayay dadku qaadanayaan waa wax jira wey wa fi lxadiidi calayhi salaatu wasalaam fi lxadiidi canhu xadiid nebiga ka sugmay waxaa ku jiray maa lamasat yaduhu yada mar'atin gacantiisu may taabanin gabadh gacanteed qadu weligeedba gabadhaasoo laa yamliku riqaha addoonnimadeeda aanu milkisanayn macnaa gabadhaan addoonu ahayn ama sawjadiisii ahayn gacantiisu may taabaninoo muu salaamin heshiiskii ugu muhiimsanaayee ahaa baycat alislaam lam kaana laa yusaafixu lmara dumarka ma salaami jirin muu gacan qaadi jirin ee wuxuuna odhan jiray intuu gacanta u taaga sidaa ma igu yaa ayuha nabiyu idaa jaaaka almu'minaatu yubaayicnaka calaa an laa yushrikna biاllaahi shay-an ilaa akhir laaya waa baycat nnisaa heshiiskii lagaga qaadayay dumarka islaamka lagaga qaadayay intaa markay kugula heshiiyaan fabaayicun la heshii muu gacan qaadi ragga laakiin muu gacan qaadi jira marka inaanay bannaanayn ayay tusinaysaa waxay tusinaysaa cifada qofka dhowrsoonaantiisa nebigu dhowrsoonaa calayhi salaatu wasalaam qaala abulcabaas almubarad waxa uu ka warramay isbarbardhigu ku samaynayo culimadii ka warramaysay taariikhda nimanka boqortooyooyinku siday adduunyada ugu faxaaxsadeen iyo nebigu siduu uga gaabsaday ama siduu wakhtigooda ay u barnaamujeeyeen iyo siduu nebigu u barnaamujeeyey wakhtigiisa u qaybiyey ayaad arkaysa waxa uu ihi qasama kisra ayaamah boqorkii nimankaa la odhan jiray reer faris waxa uu u qaybiyey wakhtigiisa ayuu qaybiyey fa qaala wuxuu idhi yowmu riixi yasluxu linnowm maalinka dabayluhu jiraan wuxuu ku habboon yahay hurdada wa yowmu alghaymi lishayd maalinka daruurta dhiina in la ugaansado wa yowmu almatari lillahwi washurb maalinka roobku jirana in la ciyaaro waxna la cabo wa yowmu shamsi lilxawaa'ij maalinka qoraxda ee dhulku diiran yahayna in muraadiyada la qabsado waa waa muraadide kuwada ku wada salaysan weeye adduunyada iyo cunideeda iyo cabiddeeda iyo jimicsigeeda waa intaasu sidan gaaladuba ay waxa samarka la idhaahdaa uu ciiddooda u yahay sanadkao dhan uu soo shaqaysanayo dameerna dig iyo demtaa uu haynayo dhowrkaa bilooda samarka ah maruu wax cunuu wax cabuu orduu dalxiisuu bacd isu dhigo wixiisuba intan unbaabay ku dhammaadeen ninkaasi saasuu u qaybiyey ummadahaasi ku dayanayeen walaakina nebiyanaa calayhi asalaatu wassalaam nebigeennu jaza'a nahaarahu alaaata ajzaa maalinkiisa saddex buu u qaybiyey maalinka labaiyo tobanka saacadood juzun lilaah wa juzun liahlih wa juzun linafsi qayb ilaahay leeyahy qayb ehelkiisu leeyahy qayb naftiisu leedahay qaybta ilaahay uu caabudayo qaybta ummadda u shaqaynayo ehelka u shaqaynayo iyo qayb uu naftiisa ama u seexanayo ama uu u yar nefisayo uma jaza'a jus-ahu bayna annaas haddana qaybtii dadku ay lahaayeen ayuu sii qaybiyey qayb buu dadka siinayaa qaybtaasuu sii qaybiyey fa kaana yastaciinu bilkhaasati cala alcaama fa kaana wuxaa yastaciinu mid kaashada bilkhaasati dadka gaarka ah cala alcaamati dadka guud buu u kaashan jiray ilaan dadka qaarna way ka agdhow yihiinoo waa howldhabeen waxbay la qaban karaan xarkageed ma wada xiraan baa la yidhi dad aqoon leh oo waay aragnimo leh oo cilmi leh oo dadku usoo joogsanayaanba asxaabtii kow ka ah kuwaasi waa khaasadii ka ag dhowaan dadna waa dadka ama dhowaan soo islaamay ama qabaa'ilka ama guud ahaaneed kuwaasna waa caamkii marka kuwan khaaska ah buu howlgelinayaa kuwa kale ku howlgelinaya uu ka dhigayaa garba uu ku duulo waa garba uu ku duulayay macnaha hawsha isma wada saarayna saaxiibadiisaasuu qaybin jiray waanu ku tarbiyeeyo waxau idhi wayaquulu wuxuu leeyahy abliquu war waxaa soo gaadhsiisaan xaajata man laa yastatiicu iblaaqii qofkaanay soo gaadhayn muraadkiisay soo gaadhsiiya abliquu soo gaadhsiiya xaajata man qof muraadkii laa yastatiicu iblaaqii ka aanay soo gaadhsiin karayn muraadkiisa isoo gaadhsiiya ishfacuu tu'jaru xadiidkii ahaay wey ergeeya ilaahay ajraha idin siiyeen fa inna man ablaqa qofka soo gaadhsiiya ee qadima xaajata man qof muraadkii laa yastatiicu iblaaqaha aan muraadkiisa gaadhsiin karayn cidduu ka doonayo qofka u gaadhsiiya caawiya ablaqaha aamanahu allahu yowma alfazaci alakbar aamanahu allah ilaahay maalin uu dejiyaa nabadgelyuu siiyaa iyo xasilooni yowma alfazaci alakbar maalinka argagaxa weyn ardadka caawiya oo kii muraad khayra wata isoo gaadhsiiyo iga dhaadhiciyo kaalinta ergada qaata oo ummadda u adeega oo isu dhiga caawiyayaal si ay ilaahay uga heshaan naxariis iyo nabadgelyo wa kaana calayhi salaatu wasalaam nebigu waxau ahaa laa ya'khudu axadan bidanbi axad laa ya'khudu ma qaban jirin axadan qof bidanbi axad qof kale dembiga waa cadaaladiisi waa shaygaynu naqaano godobta godob muu isticmaali jirin nebigu aano aano muu samayn jirin aano macnaha hebel hebel uma aanoobi jirin agtiisa ee qof waliba wuxuu sameeyo ayuunbuu kala xidhiidhi jiray rasuulku sala allahu calay wasalm waxa aynu leenahay reer hebel waa noocaa iyo koox hebel waa caynkaa ee marka qof khalad kala markuu qof khalad ka dhaco maxay yidhaahdaan war qofku horta qolom ahaa war horta xaguu ka yimi horta yuu la joogi jiray qof waxaasay idhaahdaan waxay rabaan ciday ku lifaaqaan markanay leeyihin qolama horta qof adnaga daa weligood baa waxaa lagu yaqaana weligood caynkaasee reer hebel waa ummaddan oo shar iyo khayr qof shariira iyo qof khayrleba isugu jiraan kuwu isagu ku jiraana waa noocaas oo kale marka muu samayn jirin aanada nebigu calayhi salaatu wasalaam walaa yusadiqu axadan calaa axad qofna qofuma rumaysan jirin hadduu qof ku diro mu ahayn mid maaragtay ka qaata oo ku buuxsama kaa kale walaa yusadiqu axadan calaa axad dadka isma rumaysan jir ilaa indhihiisu xarkaan cadaaladiisi iyo cifadiisi iyo dhowrsoonaantiisii waa taa wa amaa waqaaruhu calayhi salaatu wasalaam haybadiisii wa samtuhu aamuskiisii wa ta'aduhu wa ta'adatuhu deganaanshihiisi wa muruu'atuhu gobonnimadiisi wa xusnu hadyihi iyo anshixiis iyo dhaqankiisii wanaagsanaa waa kuwan marka waqaarku waa haybadda samtigu waa aamuska ta'adadu waa deganaanshaha iyo nin weynimada muruu'aduna waa sharafta waa erey aynu ku tilmaami karno gobonnimada hadyiguna waa anshaxa iyo dhaqanka qofka marka qaarkood waa soo marnay waxay ku soo ururaysaa uun nebigu miisaankiisii iyo qadarkiisii iyo deganaanshihiisii deganaanshihiisii fa kaana calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa ua awqara annaasi fii majlisi markuu majliskiisa fadhiyo waxa u ahaa ka ugu awqarsan awqarku waa waqaarkii uun oo isbu tafdiila macnaha dadoo dhan ka ugu mudakarsane ugu miisaan weyn buu ahaa laa yakaadu uma dhowaanaynin yukhriju inuu soo fidiyo shay-an mid adraafihi darafyadiisa shay ka mida ma soo fidin jirin darafyada qofku waa kuwe waa gacmaha waa adimada sidaa had iyo jeer dadka marka qayilaya ay lugna u taagaan gacanna u taagaan ee halkaana barkimo loo dhigaya halkaana barkimo ay isu kala bixiyaan ama dadka had iyo jeer qaarkood dee loo duugduugaba ama boqoro sheeganaya ama weliyo qaar facsan loo sameeyo waxaas isaga agtiisa ma oola nin uruursanoo iska milatariyahoo sidan u fadhiya buu ahaa daraf qudhan gacanna ma fidinayn lugna ma fidinayn saa caadigaab waa tan lagu sheegi doona taasina waxay tilmaamaysaa dhowrsoonaantiisi iyo haybadiisa wa kaana idaa jalasa ixtabaa biyaday markuu fadhiisto gacmuhu ku dooyaysan jiray dee nin gacmaha ku dooyaysay waa ninaan faxaaxsanayn oon isfidfidinayn midda kale waa ninaan dibirin oo caloole aanay dhibayn mar hadduu saa gacmaha isaga yaro qabsado iska gacmaha kusoo dooyaystu shilbaa ku qabsado waa fadhi sheegaya qof mutawaadicah wakadalika kaana akharu juluusihi muxtabiyan fadhigiisa inta badani dooyaysigaasu iska ahaa dooyaysi hadduu meel ama gacma ha ku dooyaysto ama maraba ha ku dooyaysto intuu qof dooyaysani fadhiisan karo dee waad dareemaysa muu odhanayn gogosha halag sagaarayna wada qaadi maayo iga kac mooyaane iga durka muu odhanaynine iska duwayaysanaysaasisu isaga fadhiya wa kaana kahiira sukuut wuu iska aamus badnaa rasuulku laa yatakalamu fii hayri xaaja baahi la-aan ma hadli jirin haddaan loo baahnayn ma hadli jirin yucridu wuu ka sii jeedsan jiray canman takallama bigayri jamiil waxaan habboonayn qofka ku dhawaaqa wax dembiya qofka ku dhawaaqa wuu u diidaya ee kuma daynayo laakiin wax laga wanaagsan yahay qofka ku dhawaaqa wuu ka jeedsanaya ka jeedsigaa laftiisa ayaa sheegaya ishaara xamraa macnaha inuu qofkii laydh cas ku shido aynaga dahay wa kaana dixkuhu tabasuma qosalkiisuna dhoolla caddayn buu ahaa wa kalaamuhu faslaa hadalkiisuna mid dhigdhigan oo saafan buu ahaa oo aan isku mulaaqnayn oon aanu dudubin jirin hadalka faslan hadal cad buu ahaa waadixahoo la fahmi karo laa fuduula walaa taqsiir fuduul muu lahayn fuduul kalaam faduuliya wey kalaam dheeraadii ma jirin walaa taqsiir mana ahayn mid maaragtay hadal loo baahan yahay ka aamusa qof dee afdheerna mu ahayn oo fuduulku waa qofka afdheer taqsiirkuna waa qofka laydhaa agnaan ee had iyo jeer kelmadda in laga soo rido mooyaane aan waxbaba sheegaynin kaana ma ahayn wa kaana daxiku asxaabihi cindah qosolka asxaabtiisu markay ag fadhiyaan wuxuu ha atabasum way dhoola caddayn jireenoo isagunbay ku dayan jireen may qaylin jirin tawqiiran lahu waqtidaa'an bihi isagana way weynaynayaan waanay ku dayanayaan tawqiiran lahu isagay weynaynayaan waana dee waxa la laa tarfacu aswaatakum fawqa sawti الnabiy ha kaa qaylinina baa layihi iqtidaa'an bihi isagana way ku dayanayaan majlisuhu goobta uu fadhiyo iyo xalqadiisa la isugu yimi majlisu xilmin wa xayaa'in wa khayrin wa amaana waxa uu ahaa meel la fadhiyo oo xilmin dulqaad leh xayaa'in xishood leh khayrin wanaag leh amaanatin ammaano iyo lagu hayo bilaa khiyaana ah laa turfacu fiihi اlaswaat waxa sawtka la idhaha kor looma qaaday meel laga buuqo oo aan la ismaqlayno aan wax la kala faa'iidaysanayn ma ahayn ilaa waxay sheegaysaa goobtan la fadhiyo si uun waa in loo kala faa'iidaysto si uun waa in loo kala faa'iidaysto marka nabiga calayhi salaatu wasalaam meeshaa la isugu yimi mafrash laga buuqo oo lagu wareero mu ahayna meel intaa laga faa'iidaysta buu ahaa walaa tu'banu fiihi اlxurub lagu walaa tu'ban laa tucaabu fiihi اlxurum wاlmuqadasaat wey macnaha laa tuubanu lama ceebayn jirin fiihi majliska ah alxurumu wixii xurumaada xurumaadku waa maxay waa muqadasaadka lama taabtaanka diinta waxba lagama sheegi jirin dadka iyo diinta intuba waxa ay leeyihiin iyo ilaahayba intuba waxa ay leeyihiin muqadasaad iyo xurub lama taabtaan majliska nebiga cidna waxba lagama sheegi jirin sida meelaha qaarkood dee ama dadka loogu fajaaso ama loogu xanto ama loogu tashado ama dee khiyaamo loogu wado may ahayn majliskaasi waxa uu ahaa majliskii ilaahay raalliga ka ahaa laa khayra fii kaiirin min najwaah ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas majliska intaa lagu hayaabuu ahaa tu'ban waa eray luqa ah laa tudkaru lxurum biqabiix waxun laguma sheegi jirin xurumaadka idaa takallama markuu nebi moxamed hadla abraqa julasaa'uhu ragga la fadhiyaa madaxay foorarin jireen duruuq waa madaxoo la foorariyay kaannamaa calaa ru'uusihim dayr iyadoo la moodo madaxa inay shimbira kaga fadhiyaan kaannamaa calaa ru'uusihim dayr waxaa la moodaa in madaxa shimbira kaga fadhiyaan maxay sheegaysaa taasi oo ay diidayaan inay duusho macnaa shimbirtu haddii qofku madaxa dhaqdhaqaajiyo meelay ku fadhidaa ma jirto way ka duulaysa haddii laakiin si wanaagsan qofku way ku fadhiyaysa wa qaala bnu abi haala oo nabiga sifaynaya waxa uu idhi kaana sukuutuhu calaa arbac afar arrimood buu la aamusnaa cala alxilmi waalxadari waaltaqdiiri waaltafkiir waaltafakur cala alxilmi dulqaad waalxadari feejignaan waaltaqdiir iyo weynayn waaltafakur iyo fikir uu ka fikirayo adduun iyo aakhiro iyo wixii markaa u baahan in laga fikiro intaasuu la aamusnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wa qaala caaishatu radia allahu canha xaaskiisa caashi markay nebiga sifaynaysa waxay tidhi kaana sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yuxadidu xadiidan mid warramo war warka wuu warrami jiray wuu noo sheekayn jiray low caddahu hadduu tiriyo alcaaddu qofka is yidhaahda tiri la axsaahu uu koobi lahaa la axsaahu uu koobi lahaa macnaheedu maxay sheegaysaa waa hadal kala saafan buu ahaa oo jumlooyinkiisu cadcad yihiin oo usluubka uu odhanayaa waadixuu yahay markuu kelmad yidhaahdo la tirin karayo kow laba saddex afar saa kelmadaha loo tirin karayo la axsaahu hadal cad buu ahaa oo qofku xafidi karo waxay ka warramaysaa dhaqankiisii wanaagsanaa iyo haybadiisii wa kaana yuxibu iib udgoonkuu jeclaa waraa'ixata alxasana iyo urta wanaagsan wayastacmiluhaa kaiiran in badanna udgoonku isticmaali jiray wayaxudu calayhimaa dadkana wuu ku dhiirin jiray wuu ku dhiirin jiray inay ur wanaagsanna yeeshaan wixii ur wanaagsanna isticmaalaan halka laga yaabo inagu qadhaadhoo jaada iyo qarmuunoo sigaara inaynu dhaqan bay noo noqdeen iyo wax qofkii aanu ka dhammaanin labadaa markuu isku daldalana dee dhidid laga yaabaana uu ka soo boodi oo isna uu ka soo butaacayo marka qofkii si kastaba ha isu nadiifiyee dee haddana waa kii uun marka qofka nabigiisa ku dayanaya calayhi salaatu wasalaam jecel dee dhaqankiisii buu yeelanaya wa min muru'atihi gobonnimadiisii iyo wanaaggiisii waxaa ka mid ah nahyuhu inuu nebigu dadka u diiday can innafakhi fi اطacaami waasharaab annafk in la afuufo raashinka iyo sharaabka ha afuufina buu iyo walakl in wax laga cuno wاlmr wاlmri wuxuu nebigu faray bilakli mima yali qofku inuu wax ka cuno maxay dhinaca ku soo xidhiidha dhinaca qofka soo xidhiidha ee la xiga macnaa xeelada xagga isaga haddii la wada cunayo xeelada dhinaca isaga xigta qofku inuu ka cuno taana wuu faray weelkan cunadii iyo cabiddana in la afuufaa buu diiday oo qofkana caafimaadkiisa uma fiicna dadka la cunayana uma fiicno cana uu afuufay qofku dee yaa hambadiisa cabay haddii uu markaa farihiisa ku walaaqay xeedhadoo dhan dee yaa waa laga shakiyaya sidaa darteed caafimaad ahaan iyo nidaam ahaan midna uma wanaagsanaa xataa qofka ayaa jaraasiinta jidhkiisa ka baxaysaa inay ku wareegto laga yaabaa circulation ay samayso haddii uu afuufidan iyo waxaan sameeyo oo maaragtay ay ahayd inaanay dee ku wareegina hadday ka baxdayna saa ku dhaafto walamr wuxuu nebigu amray bisiwaaki cadayga oo af quruxsan qofku inuu af qashuusha yeesho iyo af qurux badan inuu yeesho waa iyaba dee waa inuu af qurux badan yeesho waaya malaha innaga waxaaba u yaqaanaan af dumar leh qofka had iyo jeer ilkiisu ay cad yihiino debnihiisu hagaagsan yihiin waxay u yaqaanaan hebeloo afka shaantiinaad laba yidhaahd isaga kiisu muxuu noqonayaa ma afkii awrka dee af awr buu yeelanayaa markaa isagu ilan labadaa kaasunbaa udhigmayee waaya wa inqaa'i albaraajimi waalrawaajib meelahaana wuu nadiifin jiray baraajim iyo rawaajib waxa weeye faraha laablaabkooda baraajimtu waxa weeye gacantu xaggeedan kore meelahay gaska iyo timaha ku yeelato iminka farahaagu wey faraha farahaagu xagga madow ee diirka maqaarka madoobi timay dusha ku leedahay weliba inagu dee afrikaan baynu nahayoo timo badan ma lihine dadka caddaanka iyo inta badan gas badan bay farahoodu dusha ku yeeshaa wasakhda qaban karaa oo shaarubaha leegba hadday doonaan marka halkaa maydhidooda wuu ku dhiirin jiray qofka halkan uu kuu sheegayo rawaajibtuna waa xagga hoose gacantu ay ka laablaabmayso ee gacanta calancasha faraha xaggeeda cad xagga cadee laablaabmaysana rawaajib baa laydhaa baraajimtuna waa xagga sare faraha timaa leh waa mafaasilu lasaabici min baini اlkaf mafaasilu اlasaabic faruhu halkay ka laabmayaan min baini اlkaf xagga calancasha ayaa la yidhaahdaa rawaajib intaa in la iska nadiifiyo ayuu amri jiray meel kastoo wasakhi ku soo gabanaysa cidiyihii shaarubihii kilinkilooyinkii meelihii hoose iyo kuwaaba waay wa amaa zuhduhu yaraysashadiisii adduunyada zuhduhu calayhi salaatu wasalaam fi dunya adduunyadii uu ku saahiday adduunyadoo macnaha azuhdu fi dunya wa zuhdu can idunyaa baa kala jira waa farqibaa udhaxeeya erayga la isticmaalayo eeg istucmila lafdu fii walam yustacmal lafdu can fii haadihi tufiidu darfiya waxay faa'idaynaysaa maxay in lagu dhex jiro adduunyadii laga dhex bixi maayo siday samayn jireen kristanka iyo boobabkoodu kaanuu yasaduuna can idunyaa warahbaaniyatan ibtadacuuha ma katabnaaha calayhim ila btiqa'a ridwaan illaah famaa racawhaa xaqa ricaayatiha waxay iska gari jireen boolaanta cawada iyo boolaanta waraabaha iyo kaymaha jiirka iyo meelahaasay iska geli jireen oo ay odhan jireen sidaasaa ilaahay loogu dhawaadaa oo adduunyadoo laga dhexbaxaa ilaahay oo loo dhawaadaa kadibna dabeedna markaasay isnaceen ummadahoodiioo ummadihiina waxay doonaan inay adduunyadii ka horu maraan ay dad la tartamaan waa siday laga takhallusay dadkii diinta kiristanka haystay iyo wadaadadiiba sida geedka loogu xidhay taasaa sabab ahay laakiin rasuulkeenu sala allahu calayh wasalam kaana zaahida fi dunya adduunyadu ku dhex saahidaya isagoo gacanta ku haya oo maal gelinaya oo mashaariicdii wada oo jihaadkii wada oo siyaasaddii iyo dowladdii wada ayaa haddana waxay tahay uu og yahay waxay tahay buu dadka tusaya isagoo boqol geelo wada ayaanu isku mashquulinayn faraskuu fuushan iyo gaadi aradkeeda iyo waxaasoo dhan waa kaa marka waa ta qofka muslimkaa laga doonayo in uu maaragtay adduunyadii hayo laakiin aanu bahashii midigta ku hayna bidixda uu ku hayo zuhdu calayhi salaatu wasalaam fi dunya faqad qadamnaa laka waxaanu kuusoo horumaraynay fiihi maa fiihi lkifaaya arrin lagu maarmi karo wax tusaalayaal kuu noqon kara horaynu usoo sheegnoo dhaqankii rasuulka ah weliba riyaadsaalixiinka eenu soo dhammaynayna wax badanoo tusaalayaashii nebiga zuhdigiisa aad arkaysa waxasbuka shaahidan dee waxaaba markhaati kugu filanba calaa taqalulihi min addunya yaraysashadii uu nebigu adduunyada yaraysanayay wa icraadihi iyo jeedsashada uu ka jeedsaday can zahratiha ubaxeeda zahrada waa ubax waa iyada ubaxuna dee waa la yaqaanaayo marna uu yaro dhalaalaa marna wuu dharaa waa iska dharaysaa un adduunyadu se u dhalaalayso waqad siiqat ilayhi iyadoo adduunyadii loo soo kaxeeyey oo loo soo duubay bixadaafiiriha maca xadaafiiriha iyadoo agabkeedii oo dhan wadata adduunyadii oo dhan ayaa loo soo ururiyey oo wax alla wixii gaaladu gacanta ku hayeen ayuu gacanta ku dhigoo loo soo ururiyey siiqat waa loo soo kaxeeyey macanka xadaafiirtu waxa weeye shayga oo maca-oodihiisa wata waa tan aynu idhaahno waxba kama maqna maca wixii ku xeernaa iyo agabkiisii oo dhan wa taraadafat calayhi way isa soo dulbaxday way isu soo dulbaxday adduunyadu futuuxuhaa wa taraadafat calayhi waxaa isu dabagashay futuuxuhaa furitaankii adduunyada bariguu furay galbeedkuu furay makuu furay meel walbo xaasoo adduunabaa laga helay sanam walba intaasoo dahabaa ku hoos saraysaysnayd oo qaar uu barakaynayo qaar istoor u ahaayeenoo qaar maalgelin u ahaayeenoo futuux waxaasaa la isla helay haddana macnaa adduunyalaaan kamay ahayn wey annahu sala allahu calayhi wasalama tuwafiya uu dhintay waa la oofsaday wa dircuhu iyadoo diricii uu ka gashanaya hubka dagaalka marhuunatun cinda yahuudiya la rahan dhigay qof yahuudiya agtii qof yahuudiyaa rahanu haystay qalabka ka gashanayay hubka fii nafaqati ciyaali ciyaalkiisa biilkoodii ciyaalkiisa biilkoodiibuu amaahday wa huwa yadcuu wayaquul u ducaysanaya wuxuu leeyahay allaahuma ajcal risqa aali muxammadin quuta ilaahow arsaaqadda nebi moxamed aalkiisa waxaad ka yeeshaa yoomiye quutan biil yoomiye ah yaanaan iskuba safaadine ilaahu biilkeeduntan aanu hellaa wa qaalat caaishatu radia allaahu canha caashi waxa ay tidhi maa shabica calayhi salaatu wasalaam nebigu muu dhergin alaaata ayaamin tibaacan saddex maalmood oo xidhiidha min khubsin bahasha budeenada laydhaa ama laxoox kamuu dhergin xataa madaa lisabiili ilaa uu waddadiisii aakhira u socday ilaa uu ka dhintay sidaasuu ahaa maalin qaadaama dhargi ayuu iska ahaa maalinuu dhargiya maalinu iska gaajoodo wa qaalat waxay tidhi maa taraka calayhi salaatu wasalaam nebigu kamuu tegin diinaaran gini walaa dirhaman shilin walaa shaata neefadhiya walaa baciiran awr waa moodiyo nool isku dar walaqad maata wuu dhintay wamaa fii beyti shay-un iyadoonu gurigayga ool shay-un ya'kuluhu wax uu cunaba duu kabid duu kabid wax beer leh ilaa shadru shaciirin mahalka maaragtay shadru shaciir ama mohaar ha la yidhaahdo shaciirtu waa hay-addee ama galaan barhkiiba ha la yidhaahdo oo fii rafin lii weelkan lagu su lagu shubo haruurka ama oli ha ahaado baalkan sibraarka ama sallad waxaan had iyo jeer raashinka lagu shubo haaf yar oo iigu jiray baa meeshaba yaalay arrinkuba saasuu ahaaba maxaa laga dhaxliba wa qaala lii wuxuu yidhi igu yidhi bay jiri suhdigiisii innii curida calaya waxaba la ii bandhigay an tujcala lii in la ii yeelo badxaa'a maka dooxa maka dahaban dahab in layga dhigo dooxyadan maka bataaxooda badxaagu waa bataax iyo niis qururuxaa faraha badan baa lay dahab lagaaga dhigaa fa qultu waxaan idhi laa yaa rab iga dah ilaahayow iga dah ajuucu yowman wa ashbacu yowman maalin waan gaajoon maalinna waan dhargi qaadaama dhargan ahaan faama alyawm aladii ashbacu fiih maalinkan aan dhergayo faatadaracu ilayka waan isu kaa dhuldhigiyo waan isu kaa miskiininoo waadcuuka waan ku baryi ila baasha nafi waa nacasoo marka lagu yar dhuftee la dharbaaxo ay baahan tahayba ilaahay aada u taqaanaa wakhtigaas ilaahay aada u taqaanaa ee khushuucda wakhtigaasay u dhowdah lidaalik baa markuu qofku soomaya uu duco badany lanna wuu daciifaye وأما اليوم الذي أشبع فيه مالك درجنة فأحمدك وأثني عليك يا أنت أنكو مهدنقه أيانكو أماني وأنكو أماني وأنكو مهدنق نعمة هذا أنكو مهدنق وأما بنعمة ربك فحدث ساسو الدنيا كنوضة وقال عائشة وحي تري إن كنا آل محمد وحن وهنا تانو حتري يحاسسك نبي محمد لنمكث شهرا bil baanu joogaynay xaafadaha iyaga maa nastawqidu naaran iyadoonaan dab shidanayn bil dhan baan dabla dhari dab la saari jirinba geedkii dab la odhan jiray la kala nastay oo maxaa ku noolaydeen haddii la yidhi qoladii dhagaysanays midaan bakhtiin waxay tidhi in huwa shayga la cunayo wuxuu ahaa ila atamru walmaa maa huwa alma'kuul ila atamru walmaa xoogaa yaroo timirahiyo iyo biyo intaasaa lagu noolaa macnaha waanu iskaga saahidnay dumarkuna markii ay biil yaro weydweydiiyeen dee waata suuratulaxsaab ilaahay canaanta loo saaray ee la yidhi haddii aad doonaysaan adduunyo waxaad ku tidhaahdaa isu kaalaya fa umatickuna wa usarixkunna saraaxan jamiilan adduunyana waad isiin doonaa si wanaagsanna waan idiin furi haddaad doonaysaan ilaahay iyo aakhiro iyo rasuulka haddaad doorateenna dee isaguba intaasuu doortay ee ka hadha uu ka hadhaye macnaha waxbay xaq baa u leedihin inaad adduunyo codsataan laakiin haddaa adduunyo laydin siiyo la jaan qaadi kari maysaan isaga ama isaga la jaan qaada oo isku mustawo noqda oo siduu uga hadhay uga hadha oo xaqiinna ka tanaasula haddii kale oo wixii aa xaq u lahaydeen iyo adduunyadii iyo biilkii iyo doonaysaan wixii rag la weydiin jirayna dee isaga wa idinka fuqi dumarkiibuu usoo bandhigay ikhtiyaarka ah ayuu usoo bandhigay aasuuhi dee saasaa ilaahay leeya ka warrama ilaa waatan ay wereeriseen leedin biilkeena bal waxaa arrinkaa caashuu ku bilaabo wuxuui dee aayaadkanaa soo degay labadaasaa laydin doorgelinayaae bal ha ku degdegina inan yar baa lahayde ehelkaagii la tasho bal ii sheeg bay tiri dabeedna wuu sheego dee aayaddu saasay leedahay maya kan ilaahay iyo rasuulkiiiyo waxaan doortay aakhiree cid kala tashan maayee waxaan se kuu sheegayaa dumarka kale inaan anagu taa doortay ha u sheegine bal iyagana sidooda ikhtiyaarka uga qaadbayt kolkaasuu yihi maya aniga mucallin anigoo abaa la isoo diree anigoo wax qarqariyo oo dadka ku kadiya layma soo dirin caashi waxay dooratay waan u sheegi iyagana sidoodaa loo weydiiyey marka dee way ka wada hadheen mid walibay ka gacan taagata waxay tii laga bilaabo saacadda ah na laguma hadleeyo adduunye iyo agabkeedii iyo wax nebiga la weydiiye wixii la heluunba afka la gelin marka la waayona waa jiil baa la ysku xidhay in huwa ila tamru walmaa saa darteed baanay macnaheedu ahayn dee siduu nebigu uga tegayna dadka muslimiinta oo dhami uga wada tagaan waayo asxaabtii ag joogtay qaar baa malaayiin garaam malaayiin lacaga ka dhintay malaayiin bay qaarkood ka dhintay qaarkood baa waxay bixinayaan boqolaal kun lacag u dhiganta ayay bixinayaan oo dee cabdiraxmaan ibnu cawf iyo cuhmaan ibnu cafaan iyo kamiyar aadu fara badan bay lahaayeen zubayr ibnu cawaam maalka uu ka tegay macnaha waa la xisaabin kari waayey tirada u lahaa marka saa darteed waxaa arrintu ay tahay uun maalka in loo yaqaano loo garta un waxau yahay maalku waxau yahay wabtaqi fii maa aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waaxsin kamaa axsana allahu ilayk saasuu qur-aanku u sharxaya wixii ilaahay uu ku siiyey ee adduunya a aakhira ku raadso dheeftaada adduunyadana ha ilaawina ha iska dhaaf walaa tansa nasiibaka min addunya wey qaybtaad ku leedahay adduunyada ha ilaaw yaa waaxsin kamaa axsana allahu ilayk siduu ilaahay kuugu samafalu adduunyadaa ballaadhan kuugu dhibay adiguna u samafal taasuunbay tahay waaya isaguna saasunbuu yeelo wixii caam iyo khaasba u soo galay sida aayaddu ay sheegto unbuu bixiyey wa can anasin رضي الله عنه وحوري ما أكل عليه الصلاة والسلام نبي كموع على خنوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرف مرققا آه ولا رأى شاة صميطا قط waaye nebigu waxaana wax kuma cunin waxaana ma cunin oo imika la hayo weeye ma akala calayhi salaatu wasalaam calaa khiwaanin nebigu kuma cunin weligiiba miis waatayn habeenkii dhaweed ka soo hadlayno meesiyo kursi la dhigya la dhigayaaba waa meel loo faarumaystay aklad badan marka miis muu fuuli jirin ee fadhigiisuu ku cuni jiray qaaciga ah walaa fii sukuruja sukurujadu waxa weeyaan waa eray farisiya oo iraaniya waa weelka yar yuukalu fiihi shayu lqaliil min aludn weelalkan yaryara cukusadahan kala duduwanee had iyo jeer lagu soo shubo raashinka kala noocnoocah kan suugaa ku jirta kan muqbaasad yarbaa ku jirta kan hilib duqadaa ku jira kan sukurajadu waa weelkaa yaryara isku dhex daadsanee qofka cuncunka badan doonaya uu isu keeno weelkaa yaryar ee xabad fujaanoo hal aytan ku jira un wey ilaa marka la doonaya in la badsado toban nooc baa lasoo dhigaya fujaano yarar ku jira markuu qofku doonayo si caadiyo basida inuu iskaga akalana hal shaybuu cunaya marka sukurujada weelalkaa yarada gudgudane laysku dhuuqo waxba kumuu cunin walaa khubiza lahu looma kimisaynin muraqaq kimista raqiiqa ah ee budada saafiga ah looma looma dubin looma dubin kibistaas saafiga ah ee cab ee duqadda ah laakiin taa macal buunshaheeda leh ayaa la isticmaali jiray walaa ra'aa shaatan samiidan weligiiba muu arag qadu qadu waa weligiiba weligiiba muu arag lax samiidan samiidku waxa weeyaan tan xaniidka ah ama la moofeeyey ama la soo dubay ee sida dhadhanka wanaagsan loo soo moofeeyey oo neefkiio haraggii ku jira ayaa biyo baylahayaa wax la gelinaya dhogortaa laga saarayaa maca haraggiisiina wuu ku jiraa dhogortii unbaa laga reebay iyo uur ku jirtii kadibna khudradii wixii lamida baa lagu hilayaa oo kolkaasaa la moofeynaya isagoo maraqiisii iyo subagiisiiyo isku garhoodhay oo faraha kala raacaya baa la akelaya macnahedu waxa wey waa la badsan karaa marka noocaa loo dhigo aad ba loo badska cunaya aad buu u badsanaya waanu dhadhamaya waanu jilicsan yahay noocaa maba taa maba aragbu shaba berigii dambe anas iyo dee waa kii cimrigiisu dheeraadee berigii dambe boqortooyinku ballaadheen baa maarata wartaamabu arag buuri samiidkaa iminka lahayo wa fii xadiidi xabs xabsoo ka sheekaynaysa nebiga iyo qisadiisa waxaa ku sugnaa warkeedii xabse oo xaaskiisiina sayd cumar kaana firaashu rasuuli illaahi fii beyti ya ya xabs muxuu dhegaysta adigu imika waxay u dhowdahay xabsa riwaaya riwaayinka xabsa u badanay waa labadiisii xaaso waxa xadiidkaa ku jiray kaana firaashu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam firaashkii nebigu waxa waa fii beytihi gurigiisa u yaalay misxan wuxuu ahaa dhogor oo had iyo jeer dhogortan inagu ay xooluhu iska dhogor dhiciyaan ay iska daadiyaan dee adduunyada lama sii dayn jirin waa bisaadan min shacar dhagorta waa la ururinaya dhagorta waa la ururinaya marka ama waxaa laga dhigayaa cudbi lagu cufo furaashka ama waxaa laga dhigayaa xadhig la sooho ama dharbaaba laga dhigaya dhagortu waxay ahayd dee suuratu annaxli ba ilaahay ugu madno sheegtay dadka nicmooyinka uu siiyey wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha asaasan waa dhogorta xoolaha kala duwan laga jarayo taasaa marka furaashku waxa uu ahaa dhogortaasaa lagu cufi jiray dhogor yaroo khafiifa ayaa furaashkaa lagu cufay waa iska basiidoo dee waad arkay koow nusaniihi haniyatayn laba jeer baanu markaa u laabayna laba qaboo khafiifaa looga dhigayay fa yaraamu calayhi wuu ku seexanayo fa hanaynaahu laylatan biarbac afar jeer baanu isku laabnay habeen markii hore wax yaroo khafiifa waa laba laba qab baa laga dhigay habeen baanu afar qab ka dhignay oonu yaro dibirinay furaashkii furaash yar dibirsanoo buuran baa laga dhigay wey afar jeer falamaa asbaxa qaala markii waa bariistay baa wuxuu idhi maa farashtum lii waxaana ii gogosheer muxuu ahaa fadakarnaa lahu daalik waanu u sheegnay inaan cudbiriisa u badinay faqaala wuxuu ihi rudduuhu bixaalihi sidiisii hore igu celiya sidiisii hore khafiifka ahayd ee aan dirida qaniinaya ee dhulka aan ku dhowaa iigu celiya fa inna wad'atahu diiqsanaantiisii iyo ku joogsigiisii aan ku joogsanayay manacatnii leylata salaati xalay bay salaadaydii iga manacday macnaha iga mashquulisay ciirciirkiisii baalkan diisdiismaya ee cudbidiisu ay badatay xalay baaba iga mashquulisay salaadaydii iyo sujuuddii iyo jilbii iyo wixii aniga kaygii hore mal kaygii hore igu celiya buuhi aniga kaa laydka ahaa iska fududaa baan doonaya an manacatnii asalaata haa marka waa furaash la buuray oo markii hore khafiif ahaa uun saasuu doonayaa ad adayguna saasuu ku jiraa waatan iminka lo furaashkan adaga dibiga la idhaahdo caafimaadkii dee kaasaa u dhawaada waatan dadkii usoo noqdeen kii buushka ahaa iyo wixii isla diiqmayay iyo sprinkii lasoo dhaafay xaggii dambe xaggii horaa lagu socdaa bedna waa taa qofku marka uu doonayo si caafimaada inuu seexdo waa in jidhku uu raaxadiisa qaataa meel adagu ku seexdaa qofku caafimaadkiisaasaa u fiican iyo dheelatirkiisa wa qaala caaishatu waxay tidhi lam yamtali muu buuxsamin jawfu nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga calooshiisu shabacan dhereg weligiibaa calooshiisa dhereg kama buuxin shabacan macnaa marnaba ma dhergin dhereg hid uu dibray ma jirinba dhaqankiisa mabay haynba walam yabuha shakwaa ilaa axad walam yabuha muu gaadhsiinin shakwaa cabasho ilaa axadin cidnaba innamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah yacquub baa wuxuu leeyahy anigu murugadayda iyo cabashadayda ilahay un baan ula cabanaya inamadaydiiyo idaaya cid kale waa la caban maayo marka walam yabuha shakwaa ilaa axad cidna uma caban jir war waanu gaajoonaynaa waa balanbalaynaa balaayaa nagu cabashadaas ma taala agtiisa haddii la gaajoonaya waa la iska heli wa kaanat ilfaaqatu axaba ilayhi min alghinaa baahiduu ka jeclaaba qaninimada in maal mashquuliya wuxuu ka jeclaa in faramadhnaari mashquuliso wa in kaana wuxuu ahaa layadalu jaayacan layadalu wuxuu iska joogi jiray jaayacan isagoo gaajaysan yaltawi duula laylatihi yaltawi isagoo caloosha duubtay balastigii yaraa caloosha isagoo duubtay duula laylati habeenkii oo dhan min aljuuci gaajo daraaddeed falaa yamnacuhu uma diidayo siyaama yowmihi maalinkiina inuu soom ku daro casharaan buu iska seexanaya isagoo gaajaysan dhibna kuma ahayn bay tidhi inuu aroortana ku daraba inuu soom kusii xidhiidhiyaba oona odhan xalay baa la seexdae xalay waxba lama cunin marka quraac waa in la helaa may jirayn waxaas waaya yaltawi macnaha duubitaanka wey yaltawa waa duubitaanka walow shaaa sa'ala rabbahu walow shaaa bay tidhi caashi hadduu doonayo sa'ala rabbahu ilaahiisa wuxuu weydiisan lahaa jamiica kunuusi alard jamiica kunuusi alard dhulka waxalla waxa qasnad iyo maal ku jira wa himaarahaa iyo midhaheeda waraqada cayshihaa iyo nolosheeda barwaaqadeeda waraqada cayshiha iyo noloshu waasaca ay leedahay qasnadaha dhulka iyo lacagta iyo midhaha beeraha iyo nolol waasaca hadduu doonayo ilaahay buu weydiisan laha walaqad kuntu waxaan ahaabay tidhi caashi xaaskiisiiyo in badan ka agdhoweyn abkii raxmatan lahu waan ooyaya anoo u naxariisanaya mima araa bihi dhibaatada aan ku arkaya daraaddeed anigoo xaaskiisii ka agdhowaaya ayaa xejin waayay mararka qaarkood duruufta haysatay ee uu xamilayo markaasaan ilmayn jiri wa amsaxu biyadii calaa badni calooshiisaan mararka qaarkood sidaa u marin jiray gacantayda mimaa araa bihi waxaan ku arkayoo min aljuuci gaajo ah malaa gaajaa buu kala go-ayaa intoon isdhaado ayaan caloosha sidaa u marin jiray gacanta wa aquulu waxaan odhanayay nafsii laka alfidaa ilaahay naftayda ha kugu furto nafsii laka alfidaa ilaahay tayda ha kugu furto low taballaqta min addunyaa bimaa yaquutuk miyaad adduunyada ka ka raadsatid waxaad cunto low taballaqta min addunyaa haddaad adduunyada ka gaari lahayd bimaa taquut bimaa yaquutuk wax quud kuu noqda lowdu jawaab uma baahne waa tabani baa la ydhaahayoo waxa weeye waxay noqonaysaa haddii aad miyaad adduunyada ka laacdid ama aad ka qaadatid wax yaroo biil kuu noqda fayaquulu wuxuu odhanayay yaa caaisha maa lii walidunya aniga iyo adduunyada maxaana kala galay ikhwaanii walaalahay iyo waa ma waa ikhwaanaha waa walaalahay weeye waa walaalahayga rususha ahaa ee iga horreeyey wa min uli lcazm min arusul ululcasmiga kuwa la yidhaahdo raggii go-aanka iyo miisaanka badnaa oo min arusul rususha ahaa ee ilahay uhi fasbir kamaa sabara ululcasmi min arusuli walaa tastacjil lahum fasbir kamaa sabara ululcasmi baa leeyahy walaalahaygii iga horreeyay ambiyada iyo gaar ahaan kuwoodii ululcasmiga ahaa oo lagu sheego isaga iyo afar nebi oo kale ciise iyo muuse iyo ibraahim iyo nuux afartaa iyo isaga kuwaasi buu nebigu uhi sabaruu calaa maa huwa ashaddu min haada waxay ku sabreen wax arrintan ka adag tayadanaad arkaysaa soomaa waa sahal nebi muuse isagoo fircoon ka baxsanaya